faysal dhaa xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado bulsamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado malagalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala barakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya duqayn ka dhacday gobolka shabeellada hoose muwaadin soomaaliya oo lagu dilay waddanka griiga beesha caalamka oo dhexdhexaadayn ka bilowday xisbiyada maamulka somalilan qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug oo ka socota magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaanada galmudug oo ku jira ololahooda ugu dambeeyey puntland oo cafis u fidisay maxaabiis ku xirnaa xabsiyada maamulkaasi puntland iyo shirkadda diyaaradaha etoobiya oo garoon cusub ka dhisaysa gudaha waddanka soomaaliya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdun ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha koowaad laba kun iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warka raadiyaha cadaado intaa ka faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashin waxaana dhanka farsamada iga saaciidaya karaama faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya duqayn ka dhacday gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in duqeyn cusub ay ka dhacday nawaaxiga magaalada kuuya barrow ee gobolka shabeellada hoose ilo ku dhowdhow dowladda soomaaliya ayaa sheegay in duqaynta lala beegsaday laba xubnood oo ka tirsanaa ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaas oo weerarka lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhankooda sheegay in duqaynta ah lala bartilmaamsaday xubno tirsane oo ka tirsan al-shabaab balse aysan shaacin magacyadooda dhinaca kale dowladda maraykanka oo inta badan fulisa duqaymaha noocan oo kalea ayaan weli ka hadlin sidoo kalena ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab kama aysan la hadlin duqaynta lala beegsaday muwaadin soomaali ah ayaa lagu dilay waddankaasi griiga rag ku hubaysan mindiyo ayaa xalay waxa ay magaalada lefsos ee dalkaasi griiga ay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid a dhallinyarada sida tahriibka ahaanta dhowaan ku tegay dalkaasi muwaadinkan oo magaciisa lagu soo koobay axmed ayaa waxaa xero ku taalla magaalada lefsos ku soo weeraray rag mindiyo wata waxaana uu geeriyooda dhaawac culus oo ka soo gaaray weerarkaasi mid ka mid a dadka ku nool waddanka griiga ayaa sheegay wiilka la dilay iyo kuwa dilay intuba ay ahaayeen soomaali islamarkaana uu jiray khilaaf soo kala dhex galay wararka laga helaya ayaa waxaay sheegayaan ragga towreyda ku dilay wiilka dhallinyarada ay baxsadeen hase haatee ciidamada booliiska magaalada lesos ee dalka griiga ayaaba adigoob xooggan ugu jira waddanka griiga iyo waddamo badan oo ku yaala caalamka ayaa waxaa inta badan dhibaatooyin kala duwan loogu geysta soomaalida ku nool dalkaas kuwaas oo badankooda cadaalad aan helin beesha caalamka ayaa dhexdhexaadin ka dhex bilaabaysa xisbiyada maamulka somalilan kulan ay shalay galab magaalada hargeysa ku wada qaateen gudoomiyaha xisbiga waa gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha soomaalina waa somalilan iyo soomaaliya ambasador ben frender kulankan oo warbaahinta aanu goobjoog ka ahayn ayaa waxaa qoraal lagu baahiyey barta baraha bulshada ay ku leeyihiin xisbiyada mucaaradka waxaa uu dhignaa sida tan gudoomiyaha waa guddoomiyaasha labada xisbe ee wadani iyo ciid cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo injineer faysal cali waraabe ayaa shala gala magaalada hargeysa kulan qaasa kula yeeshay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha somalilan iyo soomaaliya ambasador ben fender kulanka ah ayaa kusoo afmeermay jawi degan iyadoo ugu weyneed ama waxyaabaha ugu weyna laga wada hadlayna ay ahayd sidii somalilan doorasho ay uga dhici lahayd laba kun iyo labaatanka taas oo bulshada somalilan iyo beesha caalamkaba u arkaan inay dalkaas iyo dadkaba ama deegaanada somalilan dan u tahay balse aanay xukuumadda kulmiya diyaar u ahayn doorasho cadaalada ka dhacdo deegaanada maamulka somalilan wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxay sheegayaan in tan iyo xalay ay magaaladaasi ka socdeen kulamo siyaasadeed oo ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug musharaxiinta galmudug ayaa ku jira loolan adag waa kuwa u taagan hogaanka baarlamaanka oo ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug oo maanta la filayo in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug musharaxiinta ay dowladda wadata iyo kuwa mucaaradka ayaa kulamo goonugooniya lala xildhibaanada si ay cododkooda u helaan maanta ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana qaar ka mid a musharaxiintu ay walaac ka muujinayaan sida ay dowladda soomaaliya u maamulayso doorashada maamulka galmudugga maanta ayaa la filayaa in la doorto hoggaanka ugu sarreeya baarlamaanka galmudug iyadoo dhinaca dowladda iyo mucaaradkuba ay u xusul duubayaan sidii mid kasta qofka iyagu ay taageersan yihiin ugu soo bixi lahaa doorashadaasi halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale baraha kale ee bulshada facebooka iyo twitterka madaxweynaha maamulka puntland ayaa cafis u fidiyey maxaabiis ku xirnaa xabsiyo ku yaala deegaanada maamulkaasi madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne oo lambarkiisu ahaa koob iyo toban kuna taariikhaysnaa januari shan iyo tobankeeda laba kun iyo labaatan cafis gaara ugu fidiyey shan xubnood oo dhowaan xukun maxkamadeed ku dhacay madaxweynaha puntland markii uu arkay dastuurka puntland qodobkiisa siddeetanaad farqadiisa koob iyo tobanaad markuu arkay qodobka boqol afartan iyo sagaalaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed markuu arkay warqadda sumadeedu tahay xa waa xaga iyo dowlad goboleedka puntland laba kun iyo labaatan kuna taariikh isnayd afar iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan ujeeddaduna tahay codsi cafis gaar ah maxaabiis xukuman kana soo baxay xafiiska xeeralaalyaha guud ee puntland markuu tixgeliyey xaaladooda caafimaad iyo weliba da-dooda xukumanayaasha hoos ku xusan wuxuu xeeriyey kow waxaa cafis madaxweyne oo gaar ah loo fidiyey xukumanayaasha magacyadooda kale yihiin kow muuse cali jaamac indho ina caasho ciise oo toddobaatan jira cabdulaahi yuusuf buuxe ina faadumo shiro lixdan jira cawad ceel maxamed toddobaatan jira cabdicasiis baydhaba axmed ina shamis saciid afartan iyo toddoba jira maxamuud aadan rooble ina muumino maxamuud lixdan jira ayaa madaxweynaha maamulka puntland waxa uu fidiyey cafi isagoo sheegay in odayaashaasi kadib markii la qiimeeyey xaaladooda caafimaad maamulka go-aansaday in la sii daayo oo la cafiyo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiisha hogaaminaysa ciidanka oo dhowaan iyagu bilaabay dhaqdhaqaaqaasi ciidan ayaa waxay sheegeen howlgalkooda uu ku wajahan yahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay doonayaan inay si rasmiya uga saaraan al-shabaab deegaanada ay ka haystaan gobolkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ayaa waxaa inta badan howlgallo qorshaysan ay ka sameeyaan deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka soomaaliya inay ka go-an tahay sidai al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka haystaan soomaaliya inta badan deegaanada koonfurta gaar ahaana gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya ciidamada amisom ee nabad ilaalinta iyo ciidamada dhaqdhaqaaqa al-shabaab amran xalane oo ah hooyo soomaaliyeed kuna nool magaalada muqdisho ayaa sheegtay in muddo ku siman laba bilood ay ka maqan tahay gabar yar oo ay dhashay amran iyo hooyadeed oo oo ah ayeeyada gabadha maqan ayaa t v-ga waa warbaahinta u sheegtay in gabadhooda ay ku tuhumayaan xubno ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada soomaaliya hooyo amran waxay sheegtay in gabadhooda aysan qaangaarin dhowaana laga keenay dalka dibadii islamarkaana iyadoo dugsi dhiganaysa magaalada ay wadeen gabdho kale kuwaasoo ay sheegtay inay u geeyeen ciidanka ilaalada madaxtooyada soomaaliya hay-adda dambi baarista booliiska soomaaliya c i d da ayay sheegtay inay dacwadooda inay u dacwoodeen islamarkaana lasoo qabtay gabdhihii ciidanka u geeyey gabadha walow markii dambe lagu wargeliyey in damiin lagu daayay taas ay sheegtay inaysan raalli ka ahayn sidoo kale waxay sheegtay in laba nin oo mid sargaal yahay kana tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada soomaaliya ay u soo direen fariimo ay ugu dalbanayaan lacag madax furasho ah si loogu soo daayo gabadhooda amran oo ah hooyada dhashay gabadha la weyse yahay ayaa sheegtay in lacagtaas oo gaaraysa laba kun oo dollar ay u oggolaanayaan inay dhiibaan balse marka dambe raggaasi ay sheegeen inaysan meel ku ogeyn gabadhooda si ay dhiida oo ah halkii ay cadaaladda u raasatay ayay sheegtay inay iska daba wareejinaysay muddo laba bilooda iyadoo lagasii laga sii daayey gabdhihii ay ku tuhmaysay inay ka fogeeyeen gabadheeda oo ay sheegtay in lagu hayo ama lagu hayo fariimo caddaynaya inay la soo hadashay gabadheeda oo odhanaysay eblaayo ninkii aad ii geysay waxaa isku dayay inuu ikufsado oo uu qori oo ku qoran af ingiriis sida ay sheegtay hooyo amran maadaama aysan gabadha aada u aqoon af soomaaliga amran iyo hooyadeeda oo xidhan indhashareer ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada uu ku hanjabay dil haddii arrintaasi ay warbaahinta la wadaagaan ugu dambeyn labada hamaamo ayaa madaxda sare ee dowladda soomaaliya ka codsaday ama ka dalbaday inay gacan ku siiyaan sidii ay u heli lahaayeen gabadhooda cadaaladna loo waafajin lahaa sidaa ay sheegeen waxaana maamooyinkaasi ay sheegeen in ay dowladda soomaaliya gaar ahaana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay ka codsanayaan in uu ciidamadaasi uga soo sii daayo gabadhooda yartaa shirkadda diyaaradaha dowladda etoobiya ayaa garoon cusub ka dhisaysa waa shirkadda diyaaradaha etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabayso dhismaha garoon cusub oo ku kacaya ilaa shan bilyan oo dollar waxayna sheegteen garoonka laga dhisayo duleedka magaalada caasimadda ee adhis ababa laguna dhammaystirayo muddo laba lix bilood gudahooda garoonka cusub ayaa qaadi doona boqol milyan oo rakaaba sanadkiiba sidaa laga soo xigtay madaxa fulinta shirkadda diyaaradaha ethoobiya wuxuuna garoonka ku fadhin doonaa soddon iyo shan kilomitir oo dhul isku wareega gudaha magaalada bishaaf oo dhacda koonfur bari adhis ababa warkiisu waxaa dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo jarmaarkaan idinla socodsiinayay saaxiibkii hashin baa soo saaray dhanka farsamadana waa karaama intaa warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan